Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Ahmad Duqa magaalada Muqdisho ayaa dhagax dhigay dib u dhiska xarun cusub ee degmada Shangani taasi oo ah markii ugu horeysay ee xaruntan si rasmi ah looga dhiso degmada muddo konton sano kadib markii aasaaskeedii hore uu gebi ahaanba burburay. Munaasabaddan dhagax dhigga ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin heerar kala duwan leh sida odayaasha deegaanka, haween iyo dhalinyaro. Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Ahmad Duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Mungaab ayaa ka warbixiyay dhagax dhigga xaruntan.
runtii maanta waa maalin weyn waxaan rabaa inaan u hambaleeyo shacabka degmada Shangandhi iyo maamulka degmada Shangandhi oo aan maanta halkan loogu dhagax dhigay ee dhismo casri ah oo cusub iyo dayactirka qeybaha kale ee xafiisyada oo halkaan aan halkaan ka dhagax dhigno oo laga sameyn doono haddii ilaaha yidhaahdo shaqada halkaan aan ka dhagax dhigno waxay ka koobanta laba qeybood guri cusub oo casri ah oo la dhisaayo oo asaaskiisa lasoo bilaabayo iyo xafiisyadan kale ee soo labada dhinac ah oo iyagana dayactir wanaagsan oo casri lagu sameynayo Ee, arrintaas marka waxa way ka mid tahay qorshayaasha guud ee maamulka gobolka banaadir uu ku doonayo in uu maaragtay kaabayaasha dowladeed ee magaaladan uu dib u dhis uu ku sameeyo haddee degmada shangandhina waa wada ogsoon tihiin waa laga sheekeeyey waa degmo taariikh weyn ku leh soomaaliya ku leh muqdisho waa degma degmada ay xadaaradda xamar iyo soomaaliba ay ku faantay ay ka soo askunto waaye shangandhi marka degmo oo maqaamkaas iyo magacaas ku leh xamar iyo soomaaliya waxay xaq u leedahay in ay kaalinta koowaad uga jirto ama ay ka hesho yacni dib u dhiska iyo horumarka caasimadda ka socdo shaqaadna waxay mudan tahay inay kaalinta koowaad ka gasho sidaas daraaddeed ayaan xarunta maamulkeeda loo dhisayaa Dhagax dhiggan cusub ayaa calaamad u ah bilowga marxaladda dib u soo nooleynta ah ee lagu xoojinayo taariikhda iyo hiddaha degmada Shangandhi taasi oo qayb ka ah dadaallada Duqa Muqdisho ee lagu horumarinayo degmooyinka gobolka Banaadir.